kulan ku saabsan wadatashiga diyaarinta maaliyadda sanada laba kun shan iyo labaatan oo ay ka qayb galeen guddiga maaliyadda baarlamaanka iyo xubno kale oo ka tirsan xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ka furmay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana shirka ka qayb galay mas-uuliyiin kale oo ka socday maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi maxamed aadan oo daafuray kulanka wadatashiga diyaarinta miisaaniyadda sanada laba kun shan iyo labaatan ayaa ugu horeyn ka hadlay madasha kulanka uu ka qabsamayey cali cabdi aadan agaasimaha wasaaradda maaliyadda maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo sidoo kale madasha kulanka ka hadlay ayaa bogaadiyey in la dardargeliyo go-aanada in la dardargeliyo diyaarinta miisaaniyadda sanada laba kun shan iyo labaatan ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya